wiilkii baar fariisto beeniyo sheegka baafinaayo barqadii ninkii baar fariisto beeniyo sheegka baafinaayo gajiya u bakhtiya basaasto
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan ardayda jaalisiyaad brimary school waxaan idinku salaannay salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi maanta oo ay taariikhdu tahay siddeed iyo tobankii bisha sagaalaad laba kun labaatan iyo shan maanta oo ay tahay maalin khamiis ah waxaan dib u bilownay tartankeennii khamiislaha ahaa oo aalaaba loogu talagalay in ardayda ay sare ugu qaadaan aqoontooda sidaa daraaddeed maanta waxaa tartanka lagu furhayaa fasalka toddobaad iyo fasalka siddeedaad wax walba maadaama aynu nahay ummad islaam ah wax walba waxaa lagu furfuraa aayadaha qur'aanka kariimka ah waxaana inoo halkan inoogu akhrin doona ardaygeenna maxamed shariif فليتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم
sadaq allaahu alcadiim allah inagu anfaco ayadaha qur'aanka kariimka ah haatanna waxaynu gudageli doonnaa tartankeennii tartanka waxaa maanta guddigii inoo ah macalin xasan cali maxamed oo run ahaantii noo garsoori doona labada fasalka toddobaad iyo fasalka saddeedaad asaga ayaa u garsoori doona insha allah waxaynu bilaawanaynaa alla yaa nasiib ayaan gelaynaa hadda hadduu ilaa yidhaahdo waxaan u wacaayaa laba arday oo ka kala socota fasalka toddobaad iyo fasalka siddeedaad soo dhowaada waxaa bilaabaya su'aalaha fasalka toddobaad waa waa maadada maadada diinka ama maadada tarbiya alislaamiya
بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد waxaan ku bilaaban doonaa wakhtiga yar owgii su-aalihii ayaan gudo geli doonaa waa tartanka ka dhexeeya labada fasal ee fasalka toddobaad iyo siddeedaad su-aalahan wax kala faa'iidaysiya ma yeelan doonaan maadaama labada fasal ee xagga darajaadka ay ku kala sarreeyaan arday kasta su-aashii la weydiiyo jawaabteedii hadduu waayo kan kale ma weydiin doono guddigaa sheegi doona insha alla raxmaan waxaan ku bilaabaynaa fasalka toddobaad fasalka toddobaad dhagaha fura su-aasha seetan ay u dhigan tahay لماذا خلق الله الجن والإنس لماذا خلق الله الجن والإنس لماذا خلق الله الجن والإنس
anigoo ah maxamed cabdulaahi cabdi kana socda fasalka toddobaad haddii aan su-aashaas jawaabteeda isku dayo waa khalaqa allaahu aljinna walinsa ilaa liyacbuduun
wuu ka jawaabay jawaab sax ayuu ka bixiyey jawaabta uu bixiyey waa jawaab saxa khalaq allahu aljina walinsa bicibaadat illaahi waxdah waxaan u wareegaynaa fasalka sideedaad fasalka sideedaad dagaha fura su-aasha seetan ay u dhigan tahay ما المقصود بالمزمل ما المقصود بالمزمل ما المقصود بالمزمل
anigoo magacaygaa sayid cali sheekh maxamed oo ka socda fasalka sideedaad su-aasha lay weydiiyey jawaabteeda isku dayo waa almutalafifu bihiyaabihi almutalafifu bihiyaabihi
jazaaka allaahu alkhayr wa afsax allahu lisaanaka ardaygaas ka socday fasalka sideedaad jawaabta uu bixiyey waa jawaab sax ah waxaan u gudbaynaa su-aashii labaad ee fasalka toddobaad toddobaad dagaha fura su-aasha sida tan ay u dhigan tahay maa macna sacaada maa macna sacaada maa macna sacaada waa fasalka labaad ayaa fasalka toddobaad ayaa iska leh fasalka toddobaad
السعادة هي الشعور بالرضا والأمن
jawaabta uu bixiyey ardaygaas waa jawaab sax ah bismillaah waxaan u yuucayaa fasalka sideedaad Soo- su-aasha seetan ay u dhigan tahay waa su-aashii inkugu dambeysay maadada tarbiyada Eh, bayin xukma aliimaani bilyowmi alaakhir bayin xukma aliimaani bilyowmi alaakhir
أولا السلام عليكم أنا يوم مقعي وياي أحمد أبشر محمود كان صعود ترتم معي شفت لك سيدي جاوبت سؤال هذا أسكت وحوض أساسا الإيمان ركن من أركان الإيمان فلا يصح إيمان المسلم إلا به
jawaabta uu bixiyey ardaygaas waa jawaab sax ah
maaddada fasalka waa maaddada soomaali fasalka toddobaad su-aasha koowaad sheeg qaar ka mid ah faa'iidooyinka sabirka qaar ka mid ah faa'iidooyinka sabirka
aniga magaceeya cabdulaahi axmed maxamed oo ka socda fasalka toddobaad aa su-aashaas jawaabta isku daya sabir qofka waa inuu ahaadaa Qofka nooli. qofka nooli waa inuu ahaadaa Ma qofka nooli waa inuu ahaadaa mid la dulqaad iyo sabir qofka nooli waa inuu ahaadaa mid ku nool dulqaad iyo- iyo sabir qofka nooli waa inuu ahaadaa mid ku nool dulqaad iyo sabir
ardaygaasi ka socday fasalka toddobaad su'aasha jawaabtuu ka bixiyey ma ahan mid sax ah waayahay waxaan su'aal kale su'aasha labaad waxaa iska leh fasalka siddeedaad waa maxay falkaab waa maxay falkaab
magacaygu waa sucaad caddow cabdi kana socota fasalka sideedaad haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa falka waa eray muujiya ama warbixin buuxda kaasiya falka sifada iyo oraahda
ardayaddaasi ka socotay fasalka siddeedaad su'aasha jawaabta ay ka bixisay su'aashii la weydiiyey waa jawaab sax ah fasalka toddobaad su'aashiisii labaad maaddada soomaaliga waxa uuna xaggee iska beddelaa fal ma abyane xaggee iska beddelaa fal ma abyane
anigoo magacaygu yahay fahmo aadan kana socda tartamayaasha fasalka toddobaad haddaan su-aashaas jawaabteeda isku daya waa horey gadaal iyo dhexda
Fasa- ardayaddaasi ka socotay fasalka toddobaad su'aashii la weydiiyey jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah su'aashiisii labaad maaddadii af soomaaliga sheeg qaybaha hadalka may sheeg cafwan sheeg qaybaha falkaabka sheeg qaybaha falkaabka
magacaygu waa sucaad caddow cabdi kana socota fasalka sideedaad haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa falkaab meeleed falkaab siyaad falkaab gooreed
ardayaddaasi jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah maaddada afka soomaaliga waxa aan ku xijin doonnaa maaddada sayniska fasalka sidee toddobaad dhigaha fura sheeg cudurrada hawada ku gudbo sheeg cudurrada hawada ku gudbo
bismillaah anigoo ah magacaiyo ubax cabdi maxmuud kana soo jeeda fasalka toddobaad su-aasha jawaabteeda haddaa isku daya waa waxaa ka mid ah afar qaaxada jadeecada qoorgooyaha hergefka
ardayaddaasi ka socotay fasalka toddobaad su'aashii la weyddiiyey jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah edaad saynis sheeg waxa laga soo gaabiyey ereyga aidhis sheeg waxaa ereyada laga soo gaabiyey ereyga aidhis
anigoo ah magaca cabdinjiib abdiqaadir su-aal jawaabteeda kana socda fasalka sideedaad su-aal jawaabteeda isku day waa acquired immunodeficiency syndrome
ardaygaasi ka socday su'aashii la weyddiiyey waxay ahayd sheeg waxaa loo soo gaabiyey ereyga aidhis oo ahayd acquired immune deficiency syndrome jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah dhagaha fura sheeg afar astaamood oo lagu garto cudurka qaaxada sheeg afar astaamood oo lagu garto cudurka qaaxada bismillaah anigoo ah magacayga sundus maxamed cadaawe kana socota fasalka toddobaad haddaa su-aashan jawaabteeda isku day waa qandhaheer kulkeeda hooseeyo
mintid waa mintid su'aash jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah daad dhagaa fura sheeg bakteriyada keenta cudurka waraabowga heerkiisa labaad heerkiisa labaad in muddo meeqaa meeqa ayuu qaadan karaa muddo ahaan meeqa ayuu qaadan karaa
anigoo ah magaceyga cimraan yuusuf oo kana socda fasalka sideedaad haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa bakteriyada keen tarabanema balidam labo ilaa toban iyo labo toddobaad
ardayadda ka socotay fasalka siddeedaad jawaabta ay bixisay waa jawaab sax ah
weydiinanaa su-aasha fasalka toddobaad waaye maaddada technology su-aasha koowaad waxaad laba ka sheegtaa qalabka kaalmeeya dadka baayaha gaarka ah qabo waxaad laba ka sheegtaa qalabka kaalmeeya dadka baayaha gaarka ah qabo
anigoo ah magacayga cadnaan axmed cumar kana socda tartamayaasha fasalka toddobaad haddaa su-aashaas jawaabteeda isku daya waa qalabka bareela iyo u shahaagta
oo ka socday fasalka toddobaad jawaabtuu ka bixiyey su-aasha waxaa waaye mid sax ah fasalka siddeedaad waxaa waaye su-aashiinna afar ka sheeg noocyada tamarta afar ka sheeg noocyada tamarta
magacay waa ifraax cabdinuur kuna socota fasalka sideedaad su-aashaas jawaabteedaa isku daya waa tamarta tamarta qoraxda tamarta biyaha tamarta biyaha tamarka shidaalka tamarta kiimikada
gabadhaas oo ka socotay fasalka sideedaad jawaabtay ka bixisay su-aasha waxaa waaye mid sax ah maadada teknolojida su-aashiina xigta waxaa waaye maxaa loo yaqaanaa farta loogu talagalay dadka indhahla ama kuwa araggooda liito inay wax ku qoraan ka bixiya ardaygaas waa mid sax ah grade eight this is the last question oo technologiga xaggeeda ahaatay maxaa loo yaqaanaa barnaamijka liidka viruska maxaa loo yaqaanaa barnaamijka liidka viruska bismilah anigoo ah magacayga maxamed cismaan maxamuud su-aasha jawaabteeda isku day waa antivirus Ante?
virus jawaabta ka bixiyeen ardaygaas oo ka socda fasalka sideedaad waa mid sax ah sideedaad laba su-aala la weydiiyey toddobaadkana labo Een, waxaa u gudbaynaa xisaabta oo min laba question eh fasal walbo Een, su-aasha koowaad boqol iyo konton waxaad u qortaa roman ahaan roman number boqol iyo konton waxaad u qortaa roman number
سعاد حسين أو كسعد يا سعاد حسين أو كسعد ترتمياش فصل كتدا سؤال جوابت دا سكود يوا سي ال waa سي ال gabadhaas oo ka socotay fasalka toddobaad Een, su-aashay ka bixisay jawaabta jawaabta waxaa waaye mid sax ah jawaad su-aashiina koowaad haddii ururka guud ee ga uu la mid yahay bracket hal labo saddex afar shan lix toddoba sideed hadduu la mid yahay ururka ga ururka bana uu la mid yahay hal labo saddex afar waa maxay urur duleedka ba waa maxay urur duleedka ba su-aashooda koowaad xisaabta jawaabtay ka bixiyeen waa mid qalad eh Waa- su-aasha u dambayso Een, lx waa roman number waxaad u bedeshaa tiro caadi ah waxaad u bedeshaa tiro caadi ah aan kugu celiyo lx l x haa lx waa roman number waa roman number waxaad u bedeshaa tiro caadi ah waxaad magaciga cabdirasaaq aadan faarax su-aasha sadaa isku daya waa kon lixdan waa lixdan waa lix su-aasha ardaygaas uu jawaabta ka bixiyey jawaabtiisu waa mid sax ah garadheed fasalka sideedaad su-aashiina labaad xisaabta sidaan ay u dhacaysaa maxaa loo yaqaanaa ururka ku jira ururka guud oo aan ku jirin ururka la tilmaamayo markaas oo aanan ku jirin ururka la tilmaamayo فصلك سديرات كسعة سؤاشي جوابت دا سكود دا يوا دولات urur دولات
taas su-aasha jawaabtay ka bixisay waa mid sax ah aye
jaamac oo ah macalinka dhiga maadada xisaabta iyo maadada technology oo su-aalo weydiinayay labada fasal waa maasan tahay macalin Een, haatanna waxaa inoogu xigi doonaa maadada cilmiga bulshada Waana macalin xasan maxamed xuseen
okay eh, su-aasha koowaad waa fasalka toddobaad cilmiga bulshada toddobaad dhegiina fura toddobaad dhegiina fura sheeg goorta uu dhaco nabaadguurku sheeg goorta uu dhaco nabaadguurku siman yahay
okay gabadhaasi jawaabta ay bixisay waa jawaab qalad ah waa maxay nabaadguurku waa maxay nabaadguurku waa markay carrada lakabka sare ka barkacdo halkaas oo ay si tartiib tartiiba nabaadguurku waa markay carrada lakabka sare ka barkacdo oo halkii ay marka hore taalay oo si tartiib tartiiba ugu lunto deegaanka taasoo sababta dhulka godinaysa markaana deegaanka ku keenaysa nabaadguur
jawaabta uu bixiyey waa jawaab sax ah toddobaad sheeg laba waxyaalood oo ka dhalan kara nabaadguurka dabeesha oo ka dhalan kara wax soo saarka dalagyada oo yaraada in ay hoos u dhacdo tayada carrada
jawaabtaas ay bixisay waa jawaab sax ah sideedaad dhegiina fura Ah. sidee looga hortegi karaa nabaadguurka sidee looga hortegi karaa nab- anigoo ah anigoo magacay cabdulaahi cali maxamed oo dhigtay fasalka sideedaad aan suaasha jawaabta isku dayo dhareyn dalangidis disida biyo xireenno disida biyo xireenno ee, ee, disida biyo disida biyo xireenno difaac wacyigelinta daryeelka wacyigelinta dadka daryeelka carrada
arday ardaygaas jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah maadada cilmiga bulshada
doona maadada maadada carabiga waxaan noo soo jeedinaayo macalin xasan cali maxamed falyatafadal macalimu bismi illaahi raxmaan iraxiim su-aasha waxaa iska leh fasalka ee, fasalka toddobaad ayaa iska leh fasalka toddobaad su-aasha sidatan ay u dhigan tahay kam kaanat muddatu khilaafati cumara radiallahu canhu wa ardaah kam kaanat muddatu khilaafati cumara radiallahu canhu wa ardaah kam kam kaanat muddatu khilaafati cumar radiallahu canhu wa ardaah الله أحمد أحمد كان السعودة فصل كتضباط داشاية داشاية جهات اسكده وعشر سنوات ونصف
أرضي أسجابته وبحي وأجاب صحة اذكر ثلاثة أسماء من أسماء يوم القيامة اذكر ثلاثة اذكر ثلاثة أسماء من أسماء يوم القيامة أنا مو- على على سؤال جوابته ده أسكت الساعة ويوم القيامة ويوم العيد ما شاء الله جزاك الله الخير وأفسح الله لسانك أرضي أسجابته وبحي وأجاب صحة
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ah macalin cali oo fasalka toddobaad ma- maadada ingiriishka inaan su-aal weydii rabo giving religion advice giving religion advice giving religion advice toddobaad waa mid saxa abia abia maxaa kasoo horjeeda ah bixeen galaaska sideedaad waa mid saxa CID maxay u taagan tahay CID waxaa laga soo gaabay oo maxaa waa galaaska toddobaad mid ay ka jawaabeen waa mid sax waxaynu soo gaarnay gabagabadii tartanka waxaa maanta foodda isdaray labada fasal ee toddobaad iyo siddeedaad waxay ku tartamayeen siddeedda maaddo ee dugsiga hoose dhexe haddii aan soo koobo waxa ay kala keeneen su'aalaha siddeedda ah dhammaan siddeedda maaddo waxa ay waxa aysan ka jawaabin saddex ayaysan ka jawaabin fasalka toddobaad sidaa daraaddeed waxay keeneen labaatan iyo lix fasalka siddeedaad waxaysan ka jawaabin laba su'aal waxay keeneen labaatan iyo siddeed sidaasi daraaddeed waxay guushu raacday fasalka siddeedaad oo ay guushu ku raacday laba dhibcood waxaan rajaynaa inay ku wada qanci doonaan natiijadii ay soo saareen guddiga waxaan bulshada soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay tacliinta horumariyaan inay iskuullada soo xaadiraan ardayda waa in la keenaa iskuullada waxaanu waxaan u ballan qaadaynaa haddaynu nahay bahda iskuulka jaalisiyaad primary school in ay naga heli doonaan waxbarasho tayo leh ay- ayaan u rajaynaynaa kheer ayaan u rajaynaa dhammaantood waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaa inoo ballan ah inaad ardada noo keentaan iskuulka jaalisiyaad primary school assalaamu calaykum
barqadi ninkii baar fadhiisto beeniyo sheeka baafinaayo barqadi ninkii baar fadhiisto beeniyo sheeka baafinaayo gajiyow bakhtiya basaasto